إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallada la beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah waxay ka fuliyeen gobollada shabeellada hoose banaadir iyo gadow haweeney soomaali ah iyo gabadheeda ayaa ku dhintay webi ku yaalla dalka faransiiska qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay weerarada qaraxyada ah ee ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalka ah ayaa ciidankeeda ku amartay inay dhibaateeyaan shacabka deggan hareeraha webiga shabeellada hoose dowladda holand ayaa ku dhawaaqday inay diyaarinayso xeer cusub hooy canshuuraha uga qaadayso muwaadiniinteeda ka guuraya waddanka warkaas sidoo kale waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa amaalmarinta uu helayo qof ka sameeya acmaasha khayriga ah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan waxa ay ka fuliyeen gobollada shabeellada hoose banaadir iyo gadow haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka gadow rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyay gudaha degmada ceelwaaq ee gobolka gadow kaas oo lala beegsaday gaari booyad ah oo ay saaraayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxaas waxaa ku dhaawacmay laba askari oo saaraa booyadda dhanka banaadirna xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada muqdisho waxa ay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa xaafadda weydow ee duulaadka magaalada muqdisho waxaana ku dhaawacmay hal askari shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xerya ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin degmada buulomareer iyo deegaanka lember lixdan isla shabeellada hoose qaraxyo badan ayaa lala egtay ciidamada shisheeye oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada shalaambood iyo danow waxaana qaraxyadaas ka soo gaaray khasaare kala duwan ugu yaraan lix qarax ayaa lala beegsaday ciidamadan ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada danow iyo shalaambood isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala weerar ku qaadeen fariisin askarta dowladda federaalk ah oo ay ku leeyihiin degmada ow dheegle haweeney soomaali ah iyo gabadheeda ayaa ku dhintay webi ku yaalla dalka faransiiska faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
wararka ka imaanaya waddanka faransiiska ayaa sheegaya in hooye u dhalatay waddanka soomaaliya iyo gabadheeda ay ku dhinteen webi ku yaalla magaalada baariis ee caasimada dalka faransiiska dhacdadan ayaa timid kadib markii gabadha yar oo da-deeda lagu sheegay saddex sano iyo sagaal bilood ay ku dhacday webiga hooyada dhashay gabadha yar ayaa garowsatay inay isku daydo sidii ay usoo badbaadin lahayd gabadheeda laakiin nasiib darow ay ku guuldaraysatay iyada iyo gabadhii yar webiga ayaa qaaday oo xilligaas biyo badan waday hooyada ayaa lagu magacaabi jiray muna maxamed gabadha yar ayaa iyadana magaceeda lagu sheegay mustaqiim axmed ismaaciil masaadirtaan helayno ayaa intaa ku dareeya in hooyada iyo ilmaha yar laga soo saaray webiga aabbaha dhalay gabadha dhimatay ahna axmed ismaaciil ayaa u warramay warbaahinta isagoona ka warramay sida ay wax u dhaceen magacaygu waa axmed ismaaciil aaden waxau nahay qofka ay ku dhacday dhibaatadan waa qadar allah waanan ku samirsanahay ma garatay walaalo dhibaatada waxay u dhacday walaalo inaan yar baa webiga ku carartay hooyadeedna waxay tiri kasoo qabo sidaasi sidaasi walaalo webiga iyaduna ugu dhacday hooyadii markaa saas u qadar kuu dhacay dee walaalo wax kale ma jiraan alxamdulilah walaalo inaan ku samirno mooyaane dhibaato kale walaal may dhicin qadartaasun weeyaan walaalo ilmaha wuxuu jiraa saddex sanno iyo sagaal bilood magaceeda waxaa la ydhahdaa mustaqiin axmed ismaaciil hooyadana waxaa la ydhahdaa muune maxamuud jaamac dhahar waddankan faransiiska waxay joogeen muddo afar sanadooda ayay joogeen dhacdooyinka ceenkan ee urgutaalada ah waxay kusoo badanayeen muddooyinkii tagay wadamada reer galbeedka oo dad badan oo soomaaliya u barakaceen tan iyo burburkii soomaaliya soo maray marar badan wadamada shisheeye waxaa ka dhacay shilal galaaftay dad badan oo soomaaliya kuwaasoo u dhintay siyaabooyin kala duwan qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay weerarada qarxyada ah ee ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab sakariya cumar ayaa ka waramaya james iswan wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey weerarada qaraxyada ah ay fulinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo beegsada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka isagoo ka hadlayay munaasabada ka dhacday magaalada caasimada ah ee muqdisho ayuu iswaan sheegay inay dareensan yihiin halisyada ay ku hayaan weerarada qaraxyada ah ee xarak mujaahidiinta al-shabaab fuliso waan rumaysanahay in qof weliba oo nala jooga qolkan uu dareemayo halista ay nagu hayaan qaraxyada waxaa si gaar ah u bartilmaameedsanayaan qaraxyadan ciidamada dowladda federaalka ee saaxiibaden ah waana muhiim inaan ka shaqayno sidii xal loogu heli lahaa halistan ayuu yidhi jemes iswan wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya qaramada midoobay waxa ay sheegtay in sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatanka ah ay weerarada qaraxyada oo keliya ku dhinteen saddex boqol toddobaatan iyo sideed askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka ay ku dhaawacmeen afar boqol kow iyo konton askari iyadoo intaa ku dartay inay halista weerarada qaraxyada loo adeegsado ay weli taagan tahay wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya ninka lagu magacaabo jemes iswan ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabada lagu daahfurayay tababar la xidhiira qaraxyada oo loo furayay ciidamo soomaali ah kuwaas oo la doonayo inay minabaarayaal waddada ka sahmiya u noqdaan ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ku jooga soomaaliya dowladda federaalka ah ayaa ciidankeeda fartay inay dhibaateeyaan shacabka deggan hareeraha webiga ee shabeellada hoose muxsen xasan ayaa ka warramaya taliyaha ciidanka lugta ee dowladda federaalka ninka lagu magacaabo dayax cabdi cabdulle ayaa ciidankiisa ku amray islamarkaana fasax buuxa u siiyey in ay xirxiraan amaba ay barakiciyaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada iyo degmooyinka dhaca hareeraha webiga shabeelle oo ay kaalinta koowaad oogu jirta degmada afgooye dayax cabdulle ayaa shacabka soomaaliyeed u hanjabay xilli uu dhowaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ugu khudbeenayay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxa uuna ciidankiisa ku amray inay barakiciyaan dadka shacabka ah islamarkaana ay u qaybiyaan qaar ka qaxa guryahooda oo carar miciin bido iyo kuwo xabsi aysan mutaysan lagu xareeyo oo xorriyaddooda la weydaariyo ninkan ah taliyaha ciidanka lugta ee dowladda federaalka islamarkaana shacabka soomaaliyeed u loogay ciidankiisa ayaa bulshada halkaasi ku dhaqan ku tilmaamay in ay isku mid yihiin iyaga iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal kala dhexeeyo shabaab kalkaal taageere kulli waa isku mid deegaanadanna aad bay ugu badan yihiin idinkana waa ka war haysaan cid kastoo taageerta oo meelahan gabaadka siisa oo afku-shabaablayaasha waxaasoo dhan waxa la rabaa inaad ka saartaan meesha mid la xidho iyo mid la cayrsho inuu noqdo oo raaca shabaabkiisa geedka salkaa laga gooyaa moogta gaxanada badan oo qodaxda badan intaa ma samayn kartaan war intaa ma samayn kartaan inay ilmahooda ka qaataan baad arki doontaan nimankaa waxaa laydinka rabaa deegaamadan ayaga inaad ka barakicisaan waa isku mid shabaab shabaab kalkaal taageere kulli waa isku mid si kastaba ha ahaatee saraakiisha iyo ciidanka dowladda federaalka ayaa muddooyinkii dambe ku jeestay shacabka soomaaliyeed ee marasta ah warbaahinta ayaana marar badan tabisay warar la xidhiira dad shacab ah oo la barakiciyey amaba xabsiga loo taxaabay tani ayaana ah astaanta rasmiga ah iyo dhaqanka dhabta ah ee ay leeyihiin ciidanka dowladda federaalka oo sida ay falanqeeyayaashu qabaan ku jabay gulufkii ay ku soo qaadeen xarakada mujaahidiinta markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa amaalmarinta oo uu helayo qofkii sameeya acmaasha kheeriga ah waxaana soo jeedinaya yaasir cabdallah خيرا تعمل أجرا تلقى من أعطى لله وصدقا يغرس خيرا يبقي أثرا ينشر في الأرجاء العبقا معطاء allah subxaanahu wa tacaala waxa uu meelo badan qur-aankiisa kariimka ummadda ku booriyey inay sameeyaan acmaasha khayriga ah islamarkaana loo degdego samayntooda intaasi kadib waxa uu allah sameynta acmaasha khayriga ah ka ratibay ajar weyn iyo abaalmarin ballaaran waxa uuna kitaabkiisa casiiska ku yidhi wmaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
waxaa qofka muslimka ah la gudboon inuu u degdego samaynta acmaasha khayriga ah si uu helo ajarka weyn ee allaha agtiisa ahaaday acmaashaas ayaana ah kuwo ballaaran oo kulminaya waxa dadka anfaca iyo shay weliba qofka wax uga tari karo adduunyadiisa ama aakhiradiisa waxaana acmaashaas ka mid ah faafinta cilmiga dadka oo loo naseexeeyo iyo deymaha oo laga gudo dadka oo dhexdooda la islaaxiyo in dadka wax lagu sadaqaysto xiriirinta qaraabada iyo arrimo kale oo badan mid ka mid a taacaadka ugu weyn ee alle looga dhowaado waa in kurbada laga feedo muslimiinta baayahoodana la daboolo xadiis saxiixa oo ka sugan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa ahaa sidan من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
daboolidda cawraadka muslimiinta bani aadam weliba waxa uu leeyahay gaf iyo dulduleelo mana habboona inuu qofka ceebihiisa u sheego dadka kale waajibka saaran qofka muslimka ayaana ah inuu walaalkiisa u ceebasturo haddii uu xumaan ku arko iyadoo hadba qofka wuxu uu sameeyey looga abaalgudayo wuxuuna rasuulka sala allahu calayhi wasalama yidhi qofkii muslim u ceebastura allah ayaa isagana adduunyo iyo aakhiraba u ceebasturaya الناس سوى خير فكما تسقي فغدا تسقى لا تحقر معروفا واعمل ما تستطع معروفك يبقى
sidoo kale waxa uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama ka digay in la raaraaco cawraadka muslimiinta dadka oo wax la siiyo mid ka mid a sifaadka ay leeyihiin dadka baariyaasha ee allah u ammaanay waa in addoommadiisa wax la siiyo allahna waxaa qur-aankiisa kariimka ah ku yidhi ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا
sidoo kale dadka oo wax la siiyo waa mid ka mid ah asbaabaha lagu galo jannada waxaa sidoo kale acmaasha khayriga ay habboon tahay inuu qofka sameeyo ka mid ah inuu ummadda dhexdooda islaaxiyo taasoo uu allah subxaanahu wa tacaala ka ratibay ajar weyn rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa axaadiid kala duwan waxa uga hadlay fadliga iyo abaalmarinta uu leeyahay qofka dadka islaaxiya haddaba sameynta acmaasha khayriga ayaa ka mid ah taacaadka ugu weyn ee alle looga dhowaado kuwaas oo allah subxaanahu wa tacaala ku booriyey meelo badan oo kitaabkiisa ka mid ah waxa ayna sabab u noqdaan in la labanlaabo ajarka qofka muslimka ah jannadana lagu galo إن تطلب ما عند الله ستلاقيه أجل وأبقى والله سيكرمك بفضل وعطاء من ربي لا تسقي sidaasi si lamid a sameynta camalka khayriga islaamka dhexdiisa ayaa waxa uu qofka ka helayaa ajar hadday ahaato inuu adduunyadiisa u shaqaysto ama aakhiradiisa marba haddii uu ku taagan yahay taacaadka allah kana shaqaynayo waxa dadka anfaca haba yaraadaane marka loo fiiriyo dadka agtooda rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaana yidhi ha yaraysan shay wanaagga ka mid ah haba ahaatee inaad walaalkaaga kula kulanto weji furan
قل معروفا واعمل ما تستطع معروفك يبقى يدفع سوءا يجلب رزقا وبه عند الله ستلقى وتذكر فعل الخيرات قد أفلح من فيها سبقا
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda holland oo wajahaysa culaysyo dhaqaale ayaa waxa ay shaacisay inay soo saarayso sharciyo ay canshuur uga qaadayso dadkeeda qurbojoogta ah warkan ayaa durbadiiba waxaa naqdiyey qaar ka mid ah aqoon-yahanada kuwaasoo sheegay inaysan shacabka awoodi karin inay iska bixiyaan dalka ay joogaan canshuurtiisa iyo midda dheeraadka ah ee la doonayo in hadda lagu soo dallaco arrintan ayaa keeni karta kacdoono la mid ah mugdiyadii ay soo martay yurub cusuurtii dhexe sidaa ay leeyihiin aqoon-yahanada dadka soomaalida ah ee haysta dhalashada dalka holland balse ka shaqaysta waddamada kale ee yurub sida ingiriiska ayaa waxaa soo wajihi doona culays ah inay bixiyaan laba canshuurood waxaana ay hadda bilaabeen inay ka fekeraan waddankii ay ku noolaan lahaayeen waxaana laga dhur sugayaa in baarlamaanka holland uu ansixiyo xeerka cusub marka la hor keeno iyo in uu iska diido warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga inta